waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku werwaraynaa wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa wahadsan mayno waaban mayno warwareegi mayno eeweecan mayno wahadsan mayno waaban mayno warwareegi mayno eeweecan mayno cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago ha kuwaaro waadankeenu guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago ha kuwaaro wadankiinu wadankiinu waa wadnihii jirhkeenna waraabinayay dhiigo aan ku hardina wadankiinu waa wadnihii jirhkeenna waraabinayay dhiigo aan ku hardina
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka waxbarashada ee toddobaadlaha
waxaan nahay waayaha adduunyada waxaan nahay waddadii la soo maray waxaan nahay waayaha adduunyada waxaan nahay waddadii la soo maray maalintii waliba barbarta looga waramo maalintii waliba barbarta looga waramo waxaan wacad ku qaadnay geyigiina waxu tara geyigiina waxu tara oo ka jira waxyeelada oo ka jira waxyeelada waalidkeeni wehelkeena iyo walaalihiinba wiiradaan ka dhowro waalidkeena wehelkeeni iyo walaalihiinba wiirada toddobaadkan waxaynu diradda ku saaraynaa barnaamijkeenna barashada xirfadda forekiska waxaynu barnaamijkeenna markaa diradda ku saaraynaa si gaar barashada xirfadda forekiska khasaaraha iyo faa'iidada lagala kulmo maadaama uu yahay suuq online ah oo lacaga laga sameeyo sidoo kale ma yahay cilmi la barto oo lagu caanamaalo labadii sano ee ugu dambeysay waxa ay dhallinyarada soomaaliyeed ay qaarkood bilaabeen barashada xirfaddan forekiska qaar ayaa ku caanamaalay qaarna khasaare ayay kala kulmeen
ardaya iftiinka ana barna oo akhriskii aqoonta aanu qaadano ardaya iftiinka ana barna oo akhriskii aqoonta aanu qaadano edeb lahaanu casharkeenna ka adkaano aqbalno macallimiinta waalidkana adeeno edeblahaanu casharkeenna ka adkaano aqbalno macallimiinta waalidkana adeeno allow macallinkeenna kaan inkaashaba u hiiliyo ardayay aqoontu waa sidii ilay is waa sida aroortiyo ogta waa barkee ardayaal aqoontu waa sidii ilays waa sida aroortiyo ogta waa barkee irmaan weeye ninkilihii abidba maalo e aqbal macallimiinta oo waalidkana adee irmaan weeye ninkilihii abidba maalo e aqbal macallimiinta oo waalidkana adee allow macallinkeenna kaal inkaashaba u heliyo qalbuna ababinaya
haddaba barnaamijkeennu waxa aynu ku iftiiminaynaa khasaarihiisa iyo faa'iidadiisa iyo sidoo kale habka loo barto ustaad khadar cabdi cabdulaahi waa macalin leh maxad si gaara loogu barto xirfadda forakiska waxa uu sharaxaad guud ka bixinayaa habka loo barto cilmigan khasaaraha iyo faa'iidada uu leeyahay habku uu qofka isaga ilaalin karo inuu khasaaro maadaama uu yahay suuq online ah oo lacaga markaa lagu maalgashto dhinaca kale waxa uu dhinaciisa ka hadlayaa waxaa ku dheliyey inuu barto xirfaddan halkii uu ka bartay iyo isagoo ugu dambeyn dhallinyarada soomaaliyeed ugu baaqay maadaama xilligan ay tahay xilli dunida ay aada uga shaqaysanayso dhinaca online-ka inay bartaan xirfadaha la xiriira online-ka horta ereyga forex micno badan xabaarsan yahay waan laba ero laisku keenay for iyo x hadii laisku qabtana noqonaya forex micnaha saxda laga wadana waxaa waaye waa furian x janjo waaye tusaale yacni minis waxaa laga wadaa suuqa sarifka lacagaha qalaad waaye taariikho badan iyo wuxuu soo maray waxyaaba aad u badan wadankii ugu horey laga bilaaban wadamada ugu horey laga bilaabo masar iyo waxay ahaa ciraaq laakiin meeshii ugu horey laga isticmaalo wadankan amsterdam waaye dalka holland shan boqol oo sano ka hor wallaahi suuqaan horta suuq online waaye qaab badan loo isticmaalaa suuqaan si suuq online ku shaqayna waaye shaqadiisa bas wax kale maaha in la isku sarifo laba lacagood oo kala duwan waaye tusaale ahaan laba lacagood waxaa waaye adoo maraykan jooga qof jooga wadanka ingiriiska inaa yani kala bedelataan laba lacagood waaye qaabkaasoo loo isticmaalaa wallaahi suuq horta suuq aad u faa'iida badan waaye waxaa kaloo ku dugan xigmad ah wax walba faa'iida badan xogaa ina khasaare leeyihiin laakiin waa la xakameyn karaa suuqa waxyaaba ku fiican waxaa waaye faa'iidii iyo khasaare labadaba waxay ku jiraan gacantada ku jiraan qaabka adeeg u maanage garaysay qaabka u maamushay ku xiran tahay haddii dhanka faa'iida u badatidna kole waxaa muhiimada lagaaga baahan yahay waxaa waaye marka hore cilmiga dhanka cilmiga barashadiisa haddii ku fadhiisato waxaad sixi kartaa faa'iidadiisa khasaaradiisa labadaba waxay ku jiraan gacantaada qaabka u maamushay ku xiran tahay laakiin suuqan boqolkiiba siddeetan faa'iidadiisa aad u badan mid waxaa laga yaabaa tusaale haddii afar mar mise shan mar lacagaa khasaarisid hal mar oo faa'iido bas inay isku dhigmaanba oo boqolkiiba siddeetan dhanka faa'iidaa badan inkastoo ku xiran tahay dhanka khasaarada in adi gacantaada ku maanin karayso haa noor suuqan qofka raba inuu ka ganacsado kow horta waxaa waaye rabitaankiisa khasab ah duur rabo ay ka go-an tahay ay daacaddu tahay kow waaye midka labaadna waxaa waaye waxaa jira qofkii suuqan raba inuu ka ganacsado agab iyo waxyaaba looga baahan yaha jira tusaalehaan qof qofka kow marka raba inuu ka ganacsado waa inuu haystaa kombiyuutarkii telefoonka internetka ku ganacsan lahaa midda labaadna waa inuu haystaa hadduu cilmiga barto lacagtii wuxuu ku shaqayn lahaa iyo akoonadii baasaboorkii tusaale ahaan mastercardkii uu isticmaali lahaa oo lacagta transactionka ka dhici lahayd agabkaasa looga baahan yahay qof marka inuu kow uu ka go-an yahay ka go-an tahay qofkii baranaya cilmiga laba inuu haysto agabkii loo isticmaalayo suuqa sarfisyada loo baahan yahay tusaalahaan kombiyuutarka telefoonka internetka ka saddexaadna inuu haysto adeeg kale uu ku samayn lahaa transactionka adduunka la xiriir lahaa sida baasaboorka mastercardka adeegaas inuu haysto wallaahi ani inaa cilmigaan bartay bas hal wax basaa gudeliya shaqo la-aanta magaalada ka jirta basaa gudelisay maadaama aan ahay arday wax barto dhowr iyo toban sana wax baranaya laba kun iyo sideed ilaa hadda wax baranaayay meel walbana siishiyaa geeyey shaqaa ka raadiyay waxbaa ka waayey markaasaa go-aan siday meesha keliya gacantaada ku baxsan karta mise yani adiga cilmigaaga ku keeni karta inay tahay dhanka onlineka mise xirfadda because waxaan isla bardhigay xirfadda iyo knowledge hadda tusaalahan soomaaliya dhan waxay kusuganta waxaa waaye knowledge waaye qofku markuu rabo inuu yani gacantiisa u maalan adduunka waxaa looga qabsada xirfadna tahay aaminay sababtii ku dhalisay inaan horta aan abartaas waaye sabab kaloo waxaa jirta igu dhalisay inaan baro ardada yacni inaan macallin noqdo taasna waxaan ku tilmaami karaa maadaama cilmiga aan bartay oo lacag badan aan ka bixiyey haddaan aan ka bartay macallin dad macallimiin soomaaliya isugu jira laakiin marka hore macallimiin soomaaliya aan si fiican uga barto kadibna cadaan qaa u gudbay si aan heer uga gaaro waxaa igu dhaliyay waxaa waaye ardadii asxaabteeda aheedaa barnaamijka usoo bandhigay kadibna aan ka dhaalay barnaamijkan u shaqeyna wax laga sameyn karo ee ay la galaan ardayda marka barnaamijka waxaa ugu gudbiya si qurux badan ardada laftigooda waxay u dhiirigeliyeen in barnaamijkan aan baro maadaama qaabka qaabka u gudbinaya qaabka u baray ay ku qanacsan yihiin dad badan oo ka baahi badan oo yacni uga baahi qaban ay jiraan laakiin fursadihii wixii ay waayeen in yacni meel intay furaan in barnaamijka aan baro iyagaana meesha maanta dhucisana forex academy ee leedahay iyagaa furay aniga keliya waxaa ka ahay macalinkii milkiilaha inkastoo maanta anaa gacanta ku haayo dadkaasaa igu dhaliyay aan jile lilaahi aan ku caawinayay baa waxay ugu dhaliyeen inaan noqdo baro cilmiga forekista ardayga u baahnaga shuruudaha ku xirna way kooban yihiin kow shuruudda koowaad ku xirna waxaa waaye horta waxaanay ka go-an yihiin ma raba gaalada waxay dhaheen qofka hadduu commitment leeyahay ka go-anaasho mise carabtana waxay dhaheen siraaxu sixa qofka hadduu wixi uu rabo ay ka go-an yihiin waa qodobkooda ardayga ku xirna waxaa ma rabtaa mise waa interest garanaysa hadduu ardayga xiiseynaya waxaan dhaa waqtigaas ku lumin iskaga tag hadduu wixi uu rabana waa soo dhaweynaa qodobka koowaad waa su-aasha kooda ardayga weydiiya su-aasha labaad aa weydiina waxaa waaye agabka looga baahan sarfisada looga baahan haysta computer telefoon internet inta hadduu awoodan waa qodob labaad aan ku xirwaay ka saddexaadna waxaa waa ardaygan ku xiraa inuu iska bixiyo qarashaadkii lacagta meesha looga baahan yahay saddex hadduu ardayga buuxiyo bas waa dhicisana forex academy familka isku mid yahay yahu barnaamijka koonka qofka raba inuu furto kow waxaa ka horeysa barnaamij ah cilmiga inuu soo barto arday markuu cilmiga dhameeyo tusaalahan shalay soddon soddon iyo shan arday aan noo dhameysay dhicisana forex academy oo ahayd qalinjabinta ugu horeysay dugdadaala soo geli laba bilood aan kusoo yacni tacbitiir belnay kadib waxaan shalay barayna qaabka akoonka loo furto marka barnaamijka akoon furashadaan ka hadlo barnaamijka horta barnaamij iska simbal waaye akoonka markaa furaysa kolba akoonka shirkada laga qaataa laba shirkada badana aad u bixisa shirkadkooda waxaa loo yaqaanaa fx loo yaqaanaa soomaalidu badana aad uga ganacsataa oo waa shirkada keliya ee yacni aaminka ah shirkad kale waxaa waa forex fund waaye barnaamij kalo challenge ay bixisaa marka qofka akoon furanayo waxyaabaha horta kow akoon markuu furanaya laga rabo waxaa waa cilmi ahaan lagu garanaya waxaan cilmi ahaan lagu garanayaa labana waxaa waa adeega akoonka lagu furna waxa kamid misalan qofka baasboorna haysto mastercardna haysto mise visa card abs mid kale waa noqdo laakiin muhimadda waxaa waaye adeega akoonka lagu furnayo because qofkan waxaa laga rabaa wax la yaqaan identifier mise aqoonsi aqoonsigaas inuu leeyahay cilmina uu leeyahay bis labaa shay lagu soo ururiya bis hadduu labada qofka shay ka diyaarsan yahay akoon wuu furan karaa wallaahi ana ardayga waa u sheega ardayga haddii aan yacni qodobkooda u sheega waxaa waaye haddii aragtina suuqan laba dhin basaa looga adeegtaa dhanna dee khasaaro waa dhanna faa'iido waa haddii aad rabto dhanka faa'iidada inaad aad ka faa'iidaysto ardayga lix isteeba u sheegaa seven rule a u sheegaa oo istaraatiijiyadda aad u diyaarsan rulkood waxaa waa ardayga inuu leeyahay balaan iyo qorshe akoonkan markuu furanaayo akoonkan qorshihiisa inuu diyaari waayo kuu qoro rulka labaad waxaa waaye in yacni balaankii iyo wuxuu sheegaa inuu rul gareeyo oo yacni uu dhaho xaggan uma dhaafi xaggan uma dhaafi haddii maanta suuqa alaasaan ka helo waa ka tegaa haddii alaasaan ku khasaaran waa ka baxaya wixii uu sheegaya inuu rulgaree waayo ka saddexaadna waxaa disibili inuu sameeyo oo uu ixtiraamo nidaamkii qorshuu u dejiyey akoonkiisa inuu ixtiraamo oo hadduu wax badan uu rabo inuu raadiyo tusaalaan arday laba boqol doorar maanta saddex boqol oo doorar oo rabo inuu suuqa ka helo mina suuxuu ka helay dadkana soomaalida waa arday iska hunguri badan yihiin in hadduu saddex boqol ka helo uu suuq iskaga bixi karo oo ah inuu target iska gaaray uu ka baxo oo ixtiraamo ruulkii balaanka u dejisana qodobka ardayga afraad aa u sheegaya waxaa waaye inuu ardaygu uu leeyahay waxaa loo yaqaana risk and reward risk and reward waxaa loo yaqaanaa suuqaan laba shay bas waa khatar iyo wuxuu leeyahay faa'iido inuu iska ilaaliyo marka inuu suuqa wuxuu ku khasaarayo oo wax u go-an ay yihiin maanta boqol door laba boqol khasaaranaya faa'iidana wuxuu socdaa lix boqol siddeed boqol door faa'iido u socdaa inay u kala go-an yihiin oo u nidaamsan yihiin hadduu suuqa halaas ku khasaara suuqa isaga bixi karo hadduu halaas ku faa'iidana uu isaga bixi karo muhiimadda waxaa waaye in u qoran yihiin teebalka ah in suuqa hadduu halaas ku khasaarana oo riskiisa uu gaaro ka baxa riwaar hadduu helana mise tag barafidka wax loo yaqaano hadduu helana ka bixi karo qodobka ugu dambeeya waxaa waa ardayga inuu control wax loo yaqaano stoploska mise khasaara joojiyaha dhankaa ugu necabnahay ah qodobka ugu dambeeya waxaa waaye intii aan sheegin inuu joogteeyo bas oo loo yaqaano wax loo yaqaano consistencyda inuu joogteyn karo inta hadduu joogteeyo waan hubaa qofkaas akoonkan ka baasayo suuqa lacag badan ka samayn karo waa la garan karaa xilliyada suuqa hoos u dhaci karo waaba garan kartaaba yacni waqtiya oo waxaa waa calaamaysan waaye waa lagu sheegayaa because waxaa jira website laga sheegaa jira tusaale ahaan hadduu website ka weyn laga ogaado suuq markuu hoos u dhacay iyo xaaladihiisa iyo markay wararka soo baxayaan iyo markuu suuq dhaqaaq fiican lahayn laga ogaado waxaa la yaqaanaa forex factory dhowr.com waa la yaqaanaa website weyn waaye oo waxaan haddii la ogaanayn markuu dhibaato kuu keenaya markuu faa'iido kuu soo wado lagama ganacsan lahayn marka si websitekaas kaliya wax laga ogaada xogaha informationka suuqa newsyadiisa barnaamijyadiisa waqtiyada marka suuqa hoos u dhaa waxaa kamid ah waqtiyada loo yaqaana bank holiday fasaxada markay jiraan tusaale bangidaas ka fasaxan afar suuqaa jira afar si- afar sishona jir laga ganacsado suuqooda waxaa la yaqaanaa sydney kalabaad waxaa la yaqaanaa tokyo labadaas suuqna waxaa lagu magacaabaa asian sishon lagu magacaabaa waa laba suuqoo laga leeyahay japan iyo australia suuqa waxaa london waaye british waaye mise ingiriiskaas kale kalena waxaa new york waxaa laga leeyahay maraykanka leeyahay afartaas suuq marka mar mar waxaa jira kor u kacaa mar hoos u dhacayaan hoos u dhac weyn waxaa ka jira bank holdem ka jiro iyo markuu businesskii mise waxaa la yaqaana growthka wadanka horumarkiisa uu ku dhaco waxaa la yaqaana digriis oo hoos u dhacayo iyo markuu jiro sicir barar oo kale waqtiga hoos u dhacaan waaye iyo marka la galaa christmas oo kale fasaxyada akoonka markaa furanaysid si fiiraa ku furanaysaa keliya waxaa ku shubanaysaa lacagtii la rabay inaad ku shaqaysato oo aad lacag ku keento ee akoonka wax lacag lagu furto firiyaa ku furanaysaa waxaa furanaysaa bis ee, si firiyaa ku furanaysaan ka wadaa keliya waxaa ku shubanaysaa lacagtaa inaad ku shaqaysato toban doolar ugu yar ilaa dhowr toban doolar ku shuban kartaa wallaahi akoonka waxyaaba badan ayaa keeni kara inuu qarxo haddii aan shan qodob bis ku soo koobo akoonka waxyaabaha keeni kara inuu qarxo kamid a wax la yaqaano emotionka qofka tusaalahan suuqa soo ganacsanaya baa khasaaruu kulmi karaa bas wuxuu leeyahay soo yani khasaaraha bas soo cesho soo cesho soo cesho waxyaabaha kulka yani qofka emotionkiisa inuu control waayo kow taas waaye labana waxaa waxyaabaha keeni kara qof akoonka qofka inuu ka qarxo waxaa wax la yaqaano greed hunguriga qofkii tusaalehaan akoonkiisa laba boqol boqol ah u diray wuxuu rabaa maanta bis inuu ku qabsado adduunkan oo laguma gaara step step waa marka guriga hadduu batana xoolaha ayaa kaa lumaya waa gelid waxyaabaa keeni kara akoonka inuu qarxo waaye ka saddexaadna waxaa keeni kara akoonka inuu qarxo yacni lot size waxa la dhahayo lot size waxaa loo yaqaanaa lacagta ayadana suuqa ku gelaysa tusaalehaan akoonka boqol doolar ku jirta boqolkaa doolar suuqii kuma wada shaqeynaayo hal doolar laba doolar kamid a ku shaqeynaya intaasaan ku shaqeyna halkaa doolar labadaa doolar waxaa loo yaqaanaa lotsaasa loo yaqaana asuna haddaa kuu sheego waxaa waaye lacagta cayaman oo aara suuqa maantana uga shaqeyso waxaa loo yaqaanaa lotsaasa loo yaqaanaa marka lotsaaskaas cabir waaye akoon walba cabir uu leeyahay marka akoonkaaga cabira ahayn haddaa ku shaqeyso mise lotsaas weyn aa isticmaasho akoonka waxyaaba qarxiya waaye waxaa kaloo akoonka qarxina waxaa istiraatiijiyada khaldan aa isticmaasho tusaalahaan hal istiraatiiji waa iste dhowr toban isku dhex isticmaalasa ma akoonkaaga qarxinayaan waxyaaba kaloo akoonka qarxiya haddaan kuu sheego waxaa waxaa loo yaqaanaa refanjiga caarsiga suuqan haddii aad isku dayda inaad ka caarso laba laba jeer khasaare ku geliyey haddii aad dhahay lacagtii aad soo ceshanaya akoonka waxbaa kaa qarxinaa waaye iyo iyo wax la yaqaano qorshe la-aanta tusaalahaan qofka suuqan baranaa qorshe la-aan waaye balan la-aan waa waxyaabaha keeni kara akoonka inuu qarxa waaye qofka ugu dambeeya waxaa wax la yaqaano risk managementigii kuu dejisanaa adiga inaad garab marto wax kale ha iska aado waxaa iska iman kartona akoonka ka qarxinayo may ku hor shuruudii hore maraysa ma lagu adkeynayo akoonkan ad gacantaada ma ku jirtaa markaa rabtid lacag ku shubanaysaa markaa rabtid lacag kuma shubanaysid marka shuruudihii horey aa u martay oo maraysaa mooyaane wax kaloo cusub jira shirkadda ruuli leedahay adina ruulaa leedahay shirkadda haddii ruulkeeda ku xadgudubtid waa kusoo qaban iga laada ku dhehe wan sinti shirkadda ay leedahay marka adiga aa leedahay ma isticmaalayso marka waxaa waaye dee balaankaaga iyo ruulkaaga isticmaal marka kusoo xadgudbaya ugusoo xadgudban waayo marka kowaas mar walba akoonka kaa qarxo lacag kusoo shubanaysaa shirkada waa soo bilaabaysaa wallaahi aad ay u jiraan haddii aan ka bilaabo macalimiintii ugu horreeya baashaan ka barto waagii aan bilaabayay sida injineer cabaas oo kale oo hadda puntland jooga lacag badan oo ka sameeyey lacagtu ka sameeyey kolleyba ma sheegin laakiin soomaali ahaan waxaa ku qiyaasnaa inay tahay adiga adiga lacag half million ugu gaaraan jeclahay shan boqol kun dollar waa gaaray waxaa kamid a darwiishan la dhahay maasha allah isagana wadan wadanka holland joogan jeclahay lacag aad badan ka sameeyey ardaydiisaa kamid ahaan jiray waxaa kamid ah cabdiqani oo kale maalintuu bilaabayay oo jooga ninka bahashan istaraatiijiyada aan ka barto birkan tasiir maalintuu bilaabayay wuxuu ahaa nin bartay kuryada xoolaha iyo xanaanaha laakiin maanta professional waaye ganacsi weyn wuxuu leeyahay hargeysuu ku leeyahay markuu bilaabay ardaydiisa ugu horaan kamid ahaa maantana dee cadadka lacagtiisa hadaan kuu sheega adiga haaflin kama yara dadka badanaa suuqan bilaabay nidaamkii balaanka isticmaala dadka taajir waaye nin aad loo garana jira loo yaqaana macallim oo hadda buug soo saara isagana maasha allah waa nin keliya oo hal habeen qabtay lacag boqol iyo kow kun oo dollar hal habeen uu safgareeyey nin cabaas dhaxaa kale sidoo kale soo konta kun oo dollar hal habeen safgareeyey haddii cadaan gaalaha kuu tulaan ninka bahashan aan ka barto oo saddex boqol oo dollar aan ka bixiyey loo yaqaana rockstar loo yaqaana isagana taliyaan uu jooga professional waa lacagtuu sameynaayo markii lacagtuu haysto adiga horta waa milyan waa dhaafa hadduu bilyanka u soconba intuu dhaafay video socdaa walahi fahamkii laga haysta markaas fahamkii laga haysta keeni karaa isdhihi karaa because waagaa suuqa soomaalida marku soo gelayo waa dadka bartay suuqa aad u yaraayeen oo qaabka yacni loo bartayna waa is- aad u adkeen marka soomaalida badan anaga ahaan aragtida wax ku xukuminaa yani ma su-aalaas ma weydiin tusaalahan qofku markuu rabo inuu qof wax weydiiyo kale waxaa jira shan kuwa shan uu qof weydiinayo oo ah sababta waxaana ku dhaceen maxay ku dhaceen goormay dhaceen waxaas is weydiiyaa laakiin soomaalida keliya waa aragtida fiirinaysaa wax haddii loo sheego intaa maqalka ku qaata waqtiyaas waxyaabaha dhibaatooyinkan waxaa kamid ahaa dad yar oo qaliil oo suuqa soo bartay weliba si saxan u baran in darkii dadkii ay uga faa'iidaystaan intii yaraa ay yaqaana inay ka maangastaan wallaahi horta saddex firin aa u diraya saddex firin baa u diraya dadka dhalinyarada weliba ani aad nin dhalinyara ahay dhalinyarada firinta u diraya waxaa waaye haddii aad ku qanacsanta jaamacad inaan toddoba sano afar sano shan sano lix sano aad dhigato oo haddana lagu ballan qaadi karin meel inaan ka shaqayso ani fikir waxaan ku hayaa barnaamijka online-ka ah in adduunku digital digital age-kan casriga cusub mise casriga dahabiga ahaa loo guuraya dhanka online-ka intaa lacagta doolarka iyo balaaska waxyaabaa laga kacayo hanka bitcoinka balansiga sarfu ka socdo in suuqan aad aad u barataan suuqan suuq waxaa waa iska simbil barashadiisa oo lacag aad looga sameeya faa'iidadiisa khasaarihiisa haddaad fiirisid boqolkiiba sideed faa'iidadiisa badan doolarka kuu sheego khasaarihiisana waa la kontrolaa shirkad walbaba tusaale yani waxay ku siinaysaa jaanis ah in faa'iidada khasaaraha gacantaada ku kontrolotid waxa gacantaada ku jirana dee mar walbaba eeda adigu waaye tadaasina waxa waye cilmigaa barayso mise istaraatiijiyadda mise nidaamka qofka wax ka baranaysa horta qof wixii yaqaanaa noqda u saxsan laba waxanaa baranaysaan daacada ka ahayan saddexna waxaa kontrooshaa wax kaa khasaaraya wax kaa faa'iidaaya tusaale hadda anig meesha dadka dhito kale haddaad tusaale kusoo qaata ardada wax ka barata joxsan fursa kadib dad waxaa jirta todoba sano sideed sano yani jaacad dhiganaya oo haddana weli u baahi qaba in baashan ay bilaabaan oo ku dhahayo macna waxaan ku sheegnaha toddoba sano jaacada dhiganaya xukumahayo waxaa rabaa xirfada ku shaqayso adduunkiina soomaali haddaan nahay weli barnaamijka knowledgeka dhaha nagu dambeeya barnaamijka barnaamijka knowledgeka dhaha yani laga soo guuro skillska xirfadaha la aado wax gacanta ka qaban karta barta tusaale ahaan forekista barnaamijka online-ka cryptocurrency-ga e-commerce-ga bitcom-ka barnaamijyasa la aado graphic design-ka barnaamijyaha la barto si yacni jaaniska mise wax soo saarkan u bato shaqo magaala kama jirto marka si adiga guriga aad u shaqaysato firin waxaa ku diraya dhanka stageka la aado gabdiga jaamacadaha ku bixinaysaan waxaa ku bixisaan xirfadahana bartaan guud ahaan toddobaadkana saaxiib yaal inta aynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena waxbarashada oo aanu kusoo qaadanay xirfadda forekiska habka loo barto khasaaraha iyo faa'iida ay leedahay inta aan barnaamij caankani ku kulmi doono toddobaadka xiga waa anigu waxaad fitaax cali maxamed daljir oo alaba idinla socodsiiya barnaamijkan oo idinkaga tegaya sidaa iyo waxbarasho horumar leh daanka dhowro wada dadaalka ha ka walaacin waxyihiina wada jirkiinnu soomaali weyno isku duuban waayi maayo wada dadaalka ha ka walaacin waxyihiina wada jirkiinnu soomaali weyno isku duuban waayimayno waddankeenu waa wadnihii jirhkeena waraabinaya dhiigo aan ku wardiyeyna waddankeenu waa